أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaartaaynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorkaroon mu'asasada alkataa'ib oo ballan qaaday inay baahin doonto filim cusub oo xiise gaar ah xambaarsan ciidamada saliibiyiinta yuganda ee duulaanka ku jooga wilaayada shabeellaha hoose oo boob iyo tacaddi kula kacay beeralayda deegaan hoos taga degmada buulamareer kooxda ridada soomaaliya oo mar kale shaacisay in maraykanka u bandhigtay qaadashada dekado muhiim ah oo ku yaalla soomaaliya munaasabad lagu doortay nabadoon cusub oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo dowladdiiniya u soo gebagabaysay ragga ka howlgala makaatibta wilaayadaasi wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka maleeshiyaadka murtadiinta maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee gado oo dowladdiiniya u soo gebagabeeyey macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada ceelcaddee waa duhurnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhurnimo oo faah-faahsan mu'asasada alkataa'ib ayaa ballan qaaday in ay baahin doonto filim cusub oo xiise gaara xambaarsan mu'asasada alkataa'ib waxay daqiiqado ka hor ballan qaaday in saacadaha nagu soo aadan ay baahin doonto filim cusub oo xiise gaara leh kaas oo ah qaybtii saddexaad ee aflaamtii dokumentariga ahaa ee looga hadlayey dhagaraha bangiga adduunka iyo hay-adda i m f xalqadan saddexaad ayay mu'asasada alkataa'ib ku soo gudbin doontaa yaboohii beenta ahaa iyo hooggii laga dhexlay haddaba inshaa allah marka uu filimkaasi soo baxo ayaan idinla wadaagi doonaa ciidamada saliibiyiinta yuganda ee duulaanka ku jooga wilaayada shabeellaha hoose oo boob iyo tacaddi kula kacay beeralayda deegaan hoos taga degmada buulamareer cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya waxaa marba marka ka dambeysa sii xoogeysanaya tacadiyada iyo dhibaatooyinka ay ciidanka kufaarta afrikanta ee duulaanka ku jooga dalka ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa ku waramaya in ciidanka saliibiyiinta yuganda ay xadgudubyo kula kaceen beeraleyda soomaaliyeed ee xilligani ka faa-iideysanaya dhulkooda maalimihii lasoo dhaafay ayay weerar xoogani ku qaadeen dad shacab ah oo ka shaqeynayay beero ku yaala deegaanka golweyn iyagoo sidoo kale madaafiic ku garaacay beeraha ay hadda dhibaatada ka wadaan ciidanka kufaarta afrikaanta ayay qeyb ka mid a xoog ku haystaan iyagoo intii kale ee soo hartay hadda doonaya inay ka barakiciyaan dadkii lahaa qaar ka mid ah beeraleyda gobolka shabeellada hoose oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in beerahooda iyo shaqaalaha ka shaqeynayaba ay halis ku hayaan ciidanka kufaarta uganda sidoo kalena ay guranayaan dalaga ku yaala beertii gebi ahaanba in lasoo xiray ay ku dhowdahay taasoo amisom ay bilowday in ay macnaha duqayso habeenkii dalagii beerta ku yaalay macquul ma ahan adduunku meel ay ka dhacdayna ma jirto in ciidamo ay dhex degaan beer dad shacab ay leeyihiin ay dhex degaan oo dad ka shaqaynaya dumar iyo dad jilecsan iyo macnaha dad ay ka shaqaynayaan oo xoogsato ah in ciidan dhex degaan oo taangiilo soo degaan meel ay adduunku ay ka dhacday ma jirto habeenkii walaa maalinkii wax la shaqaysan kara ma laha beertii ciidamaha dhex yimaadiin marmar dalaga beeran ayay qaataan ayay xoogna ku qaataan iyo qasab wax naga ceshahayana ma laha waxay bilaabeen in macnaha hoowiyaal ay ku garaacaan beertii oo dalag ku beeran yahay dhexdeeda halis waxaa galay shaqaalihii iyo hantidii tiiley ayaa halis gashay tani ayaa qayb ka ah tacadiyada ciidanka saliibiyiinta ee duulaanka ku jooga waddanka ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed gobolka shabeellada hoose ayaana ka mid ah goobaha ugu badan ee ay ka dhacaan dhibaatooyinka ay geysanayaan ciidanka sariibiyiinta uganda kooxda riddada soomaaliya ayaa mar kale shaacisay in maraykanka ay u bandhigtay qaadashada dekado muhiim ah oo ku yaala soomaaliya nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya wasiiru dowlaha waxay ugu yeeraan arrimaha dibadda ee kooxda riddada soomaaliya murtadka lagu magacaabo cali balcad ayaa waraysi uu siiyey t v lagu magacaabo t r t ku sheegay in kooxdiisa maraykanka ay u bandhigtay inuu la wareego dekado muhiim ah oo ku yaala koonfurta ee waqooyiga soomaaliya murtad cali balcad ayaa sheegay in kooxdiisa riddada ay maraykanka ka codsatay in dib loo soo cusboonaysiiyo heshiis la sheegay in sideetameeyadii ay kala saxiixdeen muqdisho iyo washington kaasoo maraykanka u oggolaanayay isticmaalka dekadaha uu shaaciyey oo kale ah muqdisho kismaayo iyo berbera murtadkan ayaa waraysigiisa ku caddeeyey in maraykanka ay u bandhigeen saddexda dekadood oo ah kuwo muhiim ah sidoo kalena ay washington siin doonaan kuwo kale oo dheeraad ah waa haddii ay u baahdaane si gacan looga siiyo dagaalka ay kula jiraan islaamka iyo ehelkiisa waxaan hadda ka codsanay maraykanka in la cusboonaysiiyo heshiiskaas ku saabsan isticmaalka saddexda dekadood haddii kuwo kale ay u baahdaanna ay isticmaali karaan waana xeelad aynu ku doonayno inaan ugu dhowaano maraykanka sababtoo ah maraykanku waa u muhiim dagaalka aan kula jirno al-shabaab taageeradiisana aada ayaan ugu baahannahay haddana wuuna taageeraa waxaana sidaas yidhi murtad cali barcad qorshahan ayaa sidoo kale la sheegayaa in kooxdii riddadu ay ku doonayso inay kaga hortagto balaam aada isu soo tarayey oo ku aadan in maraykanku uu doonayo inuu waddan madax bannaan u aqoonsado maamul goboleedka ashaaljararka ee somalilan waxaana xusid mudan in kooxdii riddadu aysan maamulin dekadaha berbere iyo kismaayo ee ay ku soo bandhigtay in uu la wareego maraykanka marka laga reebo tan muqdisho oo qudheedu ay gacanta ku hayso shirkad laga leeyahay turkiga dowladda silbiyadda maraykanka ayaan ilaahay hadda dhankeeda wax jawaab ah ka bixin yabaha uga yimid dhanka kooxda riddada soomaaliya ee lagu siiyey maamulka dekado muhiim ah oo ku yaalan soomaaliya balse dhammaadka bishii ina soo dhaaftay ayuu diblomaasi maraykan ah oo lagu magacaabo peter farm horena maraykanka ugu qaabilsanaan jiray ergeyga arrimaha afrika ayaa waxaa lala yaabo ku tilmaamay in kooxdii riddada uu gorgorto hogaamiyo ay dekado u soo bandhigto maraykanka diblomaasigan oo ka mid ah siyaasiyiinta aadka ugu dhow trump ayaa qoraal uu ku baahiyey barta uu ku leeyahay baraha bulshada sheegay in arrintaasi aflagaado ku tahay madaxweynaha maraykanka gaal trump isagoo husay in xasan murtad uu u ballanqaadayo dekado uusan maamulin iminka xasan sheekh maxamuud waxa uu u malaynayaa in dadka maraykanka ay doqomo yihiin oo uu siin karo dekado aanu maamulin kuwaasoo ku yaala somalilan iyo puntland ayuu yidhi gaalkan munaasabad lagu doortay nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee baay xasan cabdiraxmaan abuuxasaan warbixinta warkan ha inoo sii faahfaahiyo kadib kulamo muddo u socday odayaasha iyo waxgaradka mid ka mid a jufooyinka beesha harin oo ka mid a beelaha muslimiinta ee dega wilaayada islaamiga ee baay ayay ku guulaysteen inay doortaan nabadoon ku hogaamiyey shareecada islaamka kulamadan oo ay barbar socotay dowro sharci ah oo odayaasha loo qabtay kadib waxay magacowdeen nabadoon islaami ah oo ku hogaamin doono jihaadka ka socda bariga afrika doorashadan ayaa ka dhacday degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ee baay waxaana doorashada kadib idaacadda islaamiga andalus qadka taleefoonka kula hadlay nabadoonka cusub ee la doortay isagoona ballan qaaday in jifada dooratay uu ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka
ama ana kala yaa sunnada nabaga antiraxa jashaqadaya ini tolki ani dooradina ordaan door langda door la tadaayna mihaayna laagis tolki oo anaga iku goqoday waa i dooradina warsheeda diigo ay waa ku waa ku aadadi samina waa baaq weeli alxamdulilah ani diinka ilaahi yoona ka hariirsinino anina waxay jaro kaa doro eena ku dhaxdii tolka sirin danidis oo diinka ilaahi aan kumahaan ku dadaala
mid ka mid a waxgaradka nabadoonka doortay ayaa dhankiisa la hadlay idaacadda islaamiga andalus isagoona sheegay in nabadoonkan ay doorteen islamarkaana uusan ka taagnayn wax khilaafa jufada dhexdeeda ayna ku wada midaysan yihiin doorashada nabadoonka
kala duwan ku qooyan oo aan maskaraha sirin gacanfurna ka dooran lama khilaaf nugu ama ilaahay ama hadal lam kuma mid oo ku mar lama lam karna walaayada saanka ma si toosa mi baabili insha Allah wadi ko man tan
sidaan hore u sheegay doorashadan waxaa ku lifaaqnaa dowlad diini ah oo muddo ku dhowaad shan maalina u socotay odayaasha taasoo ay ku qaateen duruus kala duwan waa kuwan qaar ka mida nabadoonnada iyo waxgaradka dowladda loo qabtay oo ka warbixinaya duruusta ay qaateen dowladda ilaahay markii dare alxamdulilah kitaab ilaahay intii way oo dibasheneeno kitaab ilaahay ba khilaafeen walana ninka sheegi intii oo kitaab ilaahay ku faylen wal ninka sheegi amina waxdaana kuweelnay kaadani dowladda silinjaagi degmada labaatan jarow maalin akar bir dowladaas ninburi ilaahay diinkeena walna ninka sheegi kow ninhaanti faatahaada انه ولنا من المشاكل كل ما يبوح لنك حتى سبعة حادث انت انت هم ثلاثة انت انت توصان يعني من المشاكل وان قادران قادران ما يبوح قادر لي الحمد لله ايه ايه ده معنا سيدا كل كلهم كده وراي كل الشيء سيد كتاب ايه وفات هذا ايه كده سهو ايه كل كلهم qabaa'ilada kala duwan ee dega wilaayaadka islaamiga iyo jufooyinkooda ayaa dooranaya nabadoonno ku hogaamiya shareecada islaamka kuwaasoo qoriga u qaata dagaalka jihaadka ee ka soconaya bariga afrika kuna hogaamiyay qabaa'ilada ay matalayeen wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dowlad diiniga u soo gebagabaysay ragga ka howlgala makaatibta wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya dowladan oo magaceedu yahay cumar ibnu cabdilcasiis khaliifkii shanaad ee muslimiinta islamarkaana loo qabtay mas-uuliyiinta degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada dhexe ayaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey degmada jilib ee wilaayadaasi dowlada oo uu soo qabanqaabiyey waaliga wilaayada jubbada dhexe socotayna in muddo ah ayay ku qaateen mas-uuliyiinta duruus kala duwan oo sharci ah waa kuwan qaar ka mid ah raggii dowladda qaatay kana faa'iidaystay oo ka warramaya dowladan maanta soo gabagabowday ee magaceeda la yidhaha cumar ibnu cabdilcasiis shicaarkeedana u ahaa tadarabuu lituxsinuu alcamal duruustaan ku qaadanay dowladan waxaa ka mid ahaa alidaara waxyaabahan ka faa'iidna waxaa ka mid ahaa in waxa weeyaan la suubiyo tadwiiru daat oo qofka uu isdhisa oo kor isu qaada waxyaabaha kaloon ku qaadanay waxaa ka mid ahaa dowladda fannu lilqaa waxaa kaloo ka mid ahaa khuduwaat lwusuuli liilqaa'i naajix daraasaadka kalon qaadanay ama duruusta kalon halkan ku qaadanay waxaa ka mid ahaa waxa la yidhaha adhakaa alcaadifi oo aad iyo aad waxa weye iisoo jiitay cajabna ahaa waxaan leeyahay marka wilaayada soo diyaarisay barnaamijkan jazaakum allahu khayran aad baan inkaga mahad celinaynaa dowladda muhiimaday noo laheyd markii aan qaadanay kadib aan dareennay wax inay naga maqnaayeen sidoo kale waktiga ay ku soo aaday wakti aan u baahannahay ayay ahayd waxaana rajaynaynaa insha allahu tacala mar walba in tajdiidina lagu sameeyo oo intaas kadib waxyaabaha hadda ay ku goonida ahayd dowladda oo aan maasha allah ugu riyaaqnay oo aad aan u jeclaan waxaa ka mid ahayd tadbiiqaa la socday ma ayn duruus intana la siiyey dowladda way dhammaatana allah ma ahayn tadbiiqaa la socday duruusta aan qaadanay na lagu xisaabiyey oo nalala dabakacay oo sheekh cabdiwaaxid isxaaq mudey oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ayaa madasha kelimad ka jeediyey isagoona si aad ah ula dardaarmay raggii dowlada loo qabtay dowra hadda halkaa kusoo dhammaatay dowladana waxay untatimo ama uun waxay u tahay camalka lagu jiro idqaanintiisa dadka halkaa fadhiya waa dad maamul ah mas-uuliin ah waxay naga dambeeya waa ummadii waxa dowlooyinka runtii loo qaadanayana waxaa weye dee camalkaas socda un waa dhammaystirkiisii maanta cilmi inta badan dee waa la bartaa dowlaadkii waa lagu qaataa xalaqaadkii masaajidadii jaamacaadkii madaaristi laakiin maanta shayga ahamka wixii ayagaa in la tadbiiqiyo w oo ummadeenna iyo mujtamaceen aan ku tadbiiqin oo laba wadaa maanta la kala hayaa sabiilu lmujrimiin iyo sabiilu lmuslimiin ummadda labadaas wada inaan maanta u kala caddayno w dad badan bay isaga qasan tahay ummaddu markaan barno khaaliqeediiyo macbuudkeedii oo xiriirkaa u xoogaysto oo tawxiidku u xoogaysto oo ummadda dariiqa ay fahanto iyo dariiqulcibaada ummaddu markaa way hagaagi ugu dambeyn waaliga wilaayada jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo munaasabadaas soo xiray ayaa kelimad dardaaran u badan goobta ka jeediyey dowladan insha allahu tacaala khitaamkeeda maanta aan u fadhino magaceeda waxaa la yidhahdaa cumar ibnu cabdicasiis lita'hiili alidaaraat shicaarkeeduna waa tadarabuu lituxsin alcamal yani waxaan u tababaranayno oo layligan loo galaayo oo wax loo korursanayo waxaa weeye camalka inaan wanaajiyo camalka in la wanaajiyo oo la qurxiya oo la idqaaniya sida nabigu calayh salatu salaam uu sheegay ilaahay wuxuu jecel yahay in allaha yuxibu idaa camila axadukum camalan an yutqinahu camalka inaan itqaanino yuu ilaahay jecel yahay oo la sugo waxa dadka dowraadka iyo loogu qabanayana aqoontooda inay korodho wey mar walba dowraadka hadday soo noqdaan qofka waxa u kordhayo faham u fuqisan wuu ballaarmayaa wax weyn ayaa u siyaadaysa iyadoo waqti badan aan laga qaadan ayaa laga yaabaa wax badanna inuu faa'iido biidni illahi tabaaraka watacaala dowladan marka waa waa dufcadii koobaad weeye oo mataqaana magacan wadata cumar ibn cabdilcasiis iyo shicaarkaas insha allahu tacala waxaan rabnaa hadduu ilahay idmana dufcooyin kale wilaayada dhexdeed in laga qabto biidn illahi tabaaraka watacaala walaalaha kale hadda aan inala joogina naga maqan ee nasiibka u yeelanaan rabnaa insha allahu tacala inay ka faa'iidaystaan waxaan idin dardaarmaya insha allahu tacaala waxaa la idin baray inaad idinku nafsiina ku tadbiiqisaan oo laydinka arko waxaan kaloo rabnaa walaalihiinan inaad gaarsiisaan ragga idinla shaqeeya ragga idinla shaqeeya idinka laydinka raba inaad gaarsiisaano dowladii saddexda maalmood inoo socotay way inoo xirantahay insha allahu tacaala saacadan laga bilaabo waan idinkaga mahad celinaya wajazaakum allahu khayran dowradan loogu magacdaray cumar ibnu cabdilcasiis oo ka mid ah khaliifadii muslimiinta ayay mas-uuliyiinta ku qaateen culuumta idaarada ah ama qaab maamulka waana qayb ka mid ah dowraadka ceenkan ah ee ay qabato wilaayada jubbada dhexe wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka maleeshiyaadka murtadiinta marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya waa laba askari oo taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah iskuna soo dhiibay ciidamada mujaahidiinta kadib markii ay garwaaqsadeen gaalnimada ay ku jiraan zakariya cali maxamuud iyo geedi cabdi ciise waa laba askari oo taa'ibiin ahaa kuwaas oo lagu soo bandhigay magaalada ceelbuur kadib markii ay isku soo dhiibeen wilaayada galgaduuda waxay labadan askari ka wada yimaadeen magaalada muqdisho halkaas oo ay kala shaqaynayeen murtadiinta iyagoo ugu dambeyn soo faarujiyey safka cadowga shareecadda islaamka markii toobada loo qabtay kadib idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysi la yeelatay labadan taa'ib waxayna ka warbixiyeen shaqadoodu waxay ahayd iyo sida ay ugu suurta gashay inay isaga soo baxaan safka cadowga magaygu waa kiit cabdi ciise maxamuud ciidanka aniga maan qorahaya horta idoo ciyaal fayl loogu jiran dhankayga ka arkadhay waa ka kala horta kay ila socdaa shabiir aan naqshaben iri waa dhinacayga faylkayga ka kala waa lay qoray magacaa layga qoray lambaraa layga qoray mahaasaa layga waday geetamiraa laygeeyey qoritaankooba hana la geeyey haddana saddex maalmoodaan jooga aniga waxaa lagu jira qoritaan waa lay waday saddex maalmoodoo kale haddana hiil weynaan jooga waa laygu qoraayay waxaan sameeyey saddex maalmoodoo kale fiil weynaa lagu qorayay habeenkii een afaraad habeenkaas ayadoo ciyaar lasoo bixiya oo jirane lasoo bixiya subaxdeen kusoo hireysnay subaxdeen iskala joogay subaxdee afar saac iyo bar aa baabuur loo keena lasoo raaca xamara waxaan imida toddoba saac iyo bar adi marka ma jirnid marka anigaa maya ma jiranayn maxaa u beertay marka u jiran waxaan ugu beeray inaan maas aan ka imaado ana aan ku noolaanaan rabay oo aan ka imaado kuwaas oo guriga hooyo aabaan iska aado kuwaas aana la jirin cawana aana agtada aana ku maalin aana ku heynin fikirkaygu ahay magacaygu waa zakariya cali maxamuud zakariya maxaa ka tirsanid adi markaad hore markii hore bajaajla ahay kadibna meeshaasaan ku biir ciidanka subaxdii koobaad aan ku biiray horta bajaajaa wada waxaa galabtii koo laga qoray meesha idoo lasoo qoraa u jeeday meesha markaa imaaday waa lasfeyliha meela lagu feelshay waa iska joognay dadkiyaa lasoo dhamaystiraa sidii loo sugaa laba saac camale qofta ugu dambaystimid basasaana la saar moobiilanta nagala qaad waaxidayni suuqar agtiisa waaxid ah waa marka meeshaasaan ka baxnay waana waday saddex bas camalaan naqnay saddex bas aa baxday waxaan tagnay geetimir meel banaankaa nagula feelshay markii feesha dharka iska baxshaarilaal hal buuma nagula raabay waa baxnay waa hoolka adana irdiisaan fadhiisantoo kale meeshiyaa qofba marla galshay hoolka mug dadka ku dhammaadaa waxaa yimiday kuwo mas-uuliyiin waa ay leeyihiin maa hoolka hore agtiisa ay kursiyaal iyo miisa soo dhigteen qofba maray soo istaajahan marka subaxdii soonqadku waay waa soo kacnay meeshaan isaga joogin wax tababar iyo noolan bilaabin waa nooy maahayin waa waxay noo sheeg sheegayeen waa naga laabaayeen hal hal mala lisfeelahay subaxdii marka meeshiyaansaa u joognay oo biyo la-aanta iyo nugula dhacday isaga isaga joognay maalintii toddobaad oo sidaa u joogn a go-aansadaan inaan kasoo baxo waxaa igu kalifay hawaay maha qaabkeeda say u taallay iyo nolosheeda iyo inaan lagu noolaa karno waxa yaaluba aysan nolol lahayn arkaan aa ogaad toban maalmood ku jira maalinka toddobaad waxaa go-aansaday inaan kasoo baxo aada iyo aad waxaan lasoo xiriiray nabadoon mascuud asaas soogaca maalinkan soo baxay labay tobanka camal waxaan galay suuqa xoolaha suuqa xoolaha caasi ka raacay waxaan ku tegay laamiga warshadaha laamiga warshadaha taraqis gaarkaan mood ka raaca xaafadaan ku tegay xaafad markaan tegan mobil afta daarta asaas soogaca hadda inaan norta intaan ku noolaa intaa jooga hawaadiriya inaan ku noolaada rabaa xamarna waa u laabaa ka maalmo ximaali iyo laha marka inaan xagga u laabtaan soo shaqaysto markaan rabo aan soo laabtan waalidkay u imaada rabo taa'ibiintan ayaa qayb ka noqonaya askarta toobadkeenayaasha ah ee muddooyinkii lasoo dhaafay kusoo kulkulayay wilaayaadka islaamiga ee lagu maamulo shareecada islaamka ugu dambayntiina maktabka dacwada ee wilaayadda islaamiga ah ee gado ayaa dowla diiniya u soo gebagabeeyey macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada ceelcadeh ee wilaayadaasi casaam carafaat ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya idfac bilatii hiya axsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم waxay ahayd munaasabad ballaaran oo siyaartana loo soo agaasmay islamarkaana lagu soo gabagabaynayay dowro loo qabtay macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee degmada ceelcadde taasoo socotay muddo saddex maalin ah laguna qaatay duruus kala duwan iyadoona munaasabadda ay kasoo qaybgaleen culimodiin iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay macallim qaasim isagoona halkaasi ka jeediyey kelima towciye ah nabigeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi markuu uu tilmaamayay qur-aanka iyo fadligiisa iyo gaar ahaan dadka ka shaqeeya oo dadka bara wuxuu noogu tilmaamay khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamahu waxaa idinkugu fiican inteenaan meesha fadhido ayaa lala hadlayaa iyo intana la midka ahoo horay u jirtay ama gadaal u jiri doonto inta idinkugu wanaagsan oo idinkugu khayr badan waa inta qur-aanka baratay haddana dadka barayso meel loo dhaafo warkaasi ma jiro qur-aanka iyo dadka maaragtay dadka baraya fadliga ay leeyihiin xadiidkaasaaba kuugu filan hadaad ku tadaburto macnihiisa aad fiiriso haddee wax ka sarreeyaba ma jiraan haddii layidhi qof walba waa inuu qur-aankana barto inuu wax ka faa'iideeyana uu isku dayo waalidiinta juhdiga aan diinka ku bixinno ama qur-aanka barashadiisa waxaan isfaraynaa inaan sii labalaabno sidoo kale qaar ka mid a macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee dowladda loo soo gebagabeeyey ayaa soo bandhigay muqararkii loogu talagalay inay wax ku baraan ardayda المقرر التعليمي لمدارس تحفيظ القرآن لمبر كو مرحلة كومك مرحيو وشن بلود مرحلة ورئيسة المرحلة الأولى وحاوية وشن بلود ويو أرضي شنتا بلود وحلقو برحيا وحأخرنتا أي وحقورده أيضا الله رعينا هايو فاتحين الحفظية عندنا ثم من سورة الناس إلى الضحى وحالو سينيا labalaba aayadood baa leyii muqararka muraajacada yowmiga ah oo maalinka ardayga laga rabo ama suuca ku galo ama ha laga dhagaystee waxaa weeyo jamiica almaxfuudaat asaabiqa intuu soo qaatay weeyo oo ah min suurati annaas ila adduxaa almarxala athaaniya waxaa weeye waa tiscata ashhur tiscatu ashhurin waxaa weeye waa sagaal bilood sagaalkaa bilood oo ardayga farbarta kadib ah wuxuu ardayga qaadanahayaa halaathata ajzaa'in buu qaadanayaa saddex jus ayuu xifdinaya oo qaadanhayaa waliil ka bilow ilaa qad samicale yuu qaadanhayaa almarxala athaalitha waxaa weeye halaathatu ashhurin wa nisf waa saddex bilood iyo bar marxalada saddexaad ardayga wuxuu xifdinhayaa jus-aani faqad laba jus ayaa la barhayaa waa marxalada saddexaad weeye waxaa laga bilaabayaa labada jus min suurati alxadiid ila alxaqaaf weeye labadaa jus ayaa maata la xifdsiinhayaa maalinkan wuxuu qaadanhaya waxaa weeye nisfa safxatin buu qaadanhayaa waa safxa niskeed buu qaadan lix ama toddoba la siinhayaa muraajacada yowmiga ah oo loogu talagalayna ugu dambeyntii waxaa madasha munaasabada dowladda lagu soo xiriyey ka hadlay waalidiinta ardayda dugsiyada qur-aanka kariimka waxgaradka degmada ceelcadde oo kasoo qaybgalay gabagabada munaasabada lagu soo xiriyay dowladda macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka waxaan bowrinaynaa haddaan nahay waalidiinta in macnaha jadwalkaasi macallimiinta ayagana ay waxaweye sii dhaqangeliyaan cunuga waalidka ad u ahayd waxaweye waxyaalaha kale oo tarbiyis waxaa kaloo ka mid ah inaad u ducayso oo waxa weye mar kasta ood cibaadada waxa weye allah subxaana watacala aad caabudo salaada aad tukato aad u ducayso ood ilaahay u barido in qalbigiisa qur-aanka u furo in macnaha cunug wanaagsan ilaahay uu ka dhigo taasina waxa weye in lagu darsado waalidiinta jadwalkay ku darsadaan baan kula dardaarmayaa waxaan u mahad celinaynaa maktabu dacwa oo soo diyaariyey dowradan lagu weyneynayo kitaabka ilaahay waa u mahad celinaynaa dowladda haddaan dul istaagno kutubtii la akhriyey iyo wadatashigii meesha ka dhacay oo macallimiintii dowladda loo qabtay ay nagu dul akhriyeen muddada saddexda berina ah socotay duruus sanad socon kartay baa saddexda beri lagu qaatay marka arrintaas waa arrin aan aad uga mahad celinayno waa arrin aan ka hambalyaynayno waa arrin aan ka tahaynayayno haddii aan nahay odayaasha deegaan waa arrin aad iyo aad noo farxad gelisay maktabka dacwada wilaayada islaamiga gada ayaa dowlad diiniya u qabta qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gado iyadana hadafka maktabka dacwada uu yahay sare u qaadada heerka waxbarashada warkii duhurnimo waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu